madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu jiro kala duwanaansho dhinaca afkaarta ah oo kala dhexaysa isaga iyo ra-iisul wasaaraha cabdi weli sheekh axmed madaxweynuhu sidoo wuxuu hoosta ka xariiqay in kala duwanaanshahan uusan burburin doonin hanaanka dowladnimo ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo v o a waraysi siiyey ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha dowladdiisa ee ku waadan doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka waryaheena daawuda weys ayaa madaxweynaha ku waraystay magaalada new york wuxuuna weydiiyey in wakhtiga ay dowladdiisu haysato tou ku filan yahay oo lagu fulinayo dhammaan howlaha dhiman ka hor doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka qorshahaasi sanadkii hore aan dejinnay in laba kun iyo lix iyo toban soomaaliya in ay doorashooyin ka dhacaan markaan dejinaynayna maanka waan ku haynay in caqabado badan iyo culaysyo badan iyo mashaakilaad inay jiraan laakiin waxaan aaminsannahay waxaasoo dhan waa laga wada hor imaan waa laga gudbi karaa waa caqabado laga gudbi karo dadaalkaasna waan ku jirnaa aragtidaasi saddex qaybood ay ka koobantay oo ah dib u qaabeynta constitution oo muxuu ahay final oo referendum loo qaado iyo arrinta federalismka iyo xuduudeynta maamulka dalka iyo oo qeyb kale ahayd iyo qeybta doorashooyinka saddexdaba constitutionkii iyo commissionkiisii iyo wixiisi waa socdaan shaqadooda waa socotaa labada qeyb oo kale commissionskii loo sameynayay baarlamaanka ay hor yaalaan sharciyadoodii inta kaleo ka dhimanna waa wacyigelinta dadka iyo dhaqaaqa dowladdu ay u diyaargaroobayso waanan u diyaargaroonay waa wadnaa dalka ilaahay idankiisa ay muxuu ahaay wuu wada xoroobayaa inta badan hadda wuu soo xoroobaya inta dhimanna muddada oo lagu jiro diyaargarowgaasi ee noo hartay wuu xoroobaya marka aada iyo aad ayaan ugu kalsoonnahay in maxaanku yiraahday doorashooyin ay ka dhici karaan soomaaliya laba kun iyo lix iyo tobanka waa mustaqbal mustaqbalkuna dee ilaahay unbaa garanaya laakiin annagu waxaan qorsheynayna oo aan ku dadaalayna waa arrintaas dowladda soomaaliyana level kasta hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay xukuumaddeeda iyo hadday tahay madaxdeeda kale intaba arrintaasi waa naga go-an tahay wixii muxuu ahaa juhdi u baahan tahayna waa gelinaynaa waana la gaarayaa ilaahay idankiisa
caqabad kale oo dadka ay hadal hayaan waxa weeyaan in hay-adaha amaba dowliga ee soomaaliya qaarkood aanu xiriir fiican ka dhexayn qaar waxa ay xataa qorayaan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada shaqayntooda aanay wanaagsanayn arrimahaasi maxaad ka oran lahayd wal arrimahaas horta waxaa keenaya dee duruufihii dalkeena uu soo maray maxaanku yidhahday dhowr iyo labaatanka sano kala aamin baxa isxamashada faro isku fiiqfiiqa dhaqan soo jiray oo ahaa kii un bayna qaab ka tahan qabaa xukuumadda dhexdeeda iyo dowladnimada dhexdeeda in dadku ay askar noqdaan oo ay hal dhinac u wada jeestaan oo digtoono dib u jeestan la isyiraaha ka mid ma aha maamulka khaasatan duruufta soomaaliya maanta jirtaahay waa curin iyo afkaar cusub iyo aaraa cusub iyo ra-iyaal maxaanku rahda cusub curintaasina waa lagu kala duwanaanaya in la kala ra'yi duwanaadana wax dareena iyo ceeb ay leedahay ma laha noloshay ka mid tahay dadku inay kala ra'yi duwanaadaan laakiin kala duwanaanshaha sida loo xaliya ayaa muhiima kala duwanaanshaha wuxuu keeni karaa in maxaanku yidhahday dee dhibaato iyo dhaawac iyo colaad xoog leh ay dhacdo iyo in kalsooni badan inta ka dhalata laysku sii kalsoonaada ilaa iyo hadda dowladda soomaaliya waxay ku guulaysatay mar allaale markii kala duwanaansha uu soo baxaba sida nidaamka sharciga iyo kalsoonida iyo soomaalinimada iyo isku tanasulka ay qabaan ayaan kusoo gudubnay haddana aadaan u aaminsanahay inaan ku gudbi karno arrintaas oo yani arrin lagu jabo oo dowladnimadu u burburto oo dhibaata ay ka dhacda inaanay noqon karin shalay waa la kala ra'yi duunaaday maanta waa la kala duwanaanaya berri waa lasii kala duwanaan karaa ma u arka aniga wax caqabadaho weyno cabsi oo walwal ah inay jiraan waan kala duwannahay ana ama anagoo kala duwanaan wada soconaynaa wada shaqaynaynaa ama kala duwanaanshahaasi waxaan ku dhammaystiraynaa dhaqanka soomaaliga ee suuban iyo xeerarka dalkeenu maanta uu leeyahay intii ee suurtagala inaan isticmaalno kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada new york ugu warramay waryaheena daa'uud aweys